بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العيدين عيدينك أي كتاب أحكامتي عيدينك عيد الفطر iyo عيد الأضحى أحكامteeda ayuu halkan ka gelayaa salaada wuxuu ugu dhex darayna waxa ay tahay maadaama waxyaabaha ilaahay lagu caabudo ciiduhu ay salaadda ugu weyn tahay towxiidka ka gadaale ayaa marka salaadeeduna sifo gaar ah ay leedahay ay ka yar duwan tahay salaadaha kale ayuu si gaara marka usoo qaaday iyada uu kitaabu salaadna ugu dhex daray ayb maadaama ay salaad leedahay salaadaas iyo marka wixii raaco ayuu halkan uga hadlayaa kitaabkan ciiddu marka asalkeedu waxaa weeyaan min caada yacuudu ama caada yaciidu ciidan oo markii wax soo noqnoqdo oo sannadkiiba mar ama bishiiba wakhti shayga soo noqnoqdo ayaa ciid la yidhaahdaa ciiddu marka waxay u qaybsantaa zamaani iyo makaani ciidda zamaaniga ah waa midda wakti mucayana sharcigu uu soo celceliyey farxad iyo waxyaabo uu soo celceliyey sidaasoo kale ciiddaas marka waxaa ah zamaaniga ciidulfitriga iyo ciidul-adxaa labaduba ciid zamaani ah weeyihiin ciid makaani ana waa jirtaayo dadku sanadkiiba meel mucayana inay isugu tagaan ilaahay subxaanahu watacaala uu faray ayaa jiraan ciidda makaanigana marka carafa iyo musdelife iyo mina iyo dhulkaas muqadasaadka oo ilaahay dadka uu ku addoonsaday sannad walbaana lagu cibaadaysto wakhti mucayana oo bilo gaara lagu cibaadaysto ayaa iyaguna marka ciid makaani ah ah ciiduhu axkaamtoodu waa axkaam laga qaato sharciga waa axkaam sharciga lagala kulmo oo sharciga laga qaato qiyaasna ma galaan ciiduhu ibtidaacna ma galaan oo qofku inuu wax iska bilowdo shay dunyawi a ma aha ayb allah subxaanahu watacaalana dadka addoommada wanwanaagsan wuxuu ku ammaanay ciidaha baatilka ah inaysan xaadirin waaladiina laa yashhaduuna azuura waidaa maruu bilaqwi maruu kiraama wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu calayh waali wasalam ina allaha qad abdalakum ilaahay wuxuu idinkugu bedelay yowmaani humaa khayrun minhumaa laba maalmood ama biyowmayni humaa khayrun minhumaa laba maalmood oo iyaguba ah kuwo ka khayr badan labadan maalmood aad damaashaadaan ayb oo marka culammadu waxay yidhaahdaan shaygii beddelkii la keenay iyo kii ha laga tagan la yidhiyo isaga beddelka laga qaatay meel inay ku kulmaan suurtagal ma noqon karto oo ilaahay subxaanahu watacaala yowmuulfitri iyo yowmuuladxaa ayuuna siiyey kuwii kale ayaana laga tegsiiyey beddel marka kuwan baa ah marka beddelkii iyo mubdelu minhugii inay meel ku wada kulmaan ma suurtoobayso aadna arrimahan marka ibnu taymiya raximahu اllahu tacaala kitaabkiisa iqtidaa'u siraati اlmustaqiim mukhaalafati asxaabi اljaxiim ama limukhaalafati asxaabi اljaxiim ayuu kaga warramay ciidaha iyo sida xawaashoodu ay tahay ayb marka ciid bidca ahna in la sameeyaa ma bannaana mid iyadu ku dhisan shahwana ma bannaana sidoo kale acyaadda qaarkoodna shahway ku dhisan tahay kuwana waxaa weeyaan shubhay ku dhisan tahay sida mawliidka iyo waxyaabaha lamidkaa iyo wax shubha ugu dhisdhisay wa kuwaasuna ma bannaana kuwa shahwada ku dhisanna ma bannaano oo ay dadku ciidaha ka samaystaan ay farxaan wixii markaa aan ahayn kuwaas ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu bedel ahaanta uu noo siiyey usbuucana jumcada ayaa ciid u ah sida mararka qaar laba maalmood marka labada maalmood buu siiyey maalinta jumcaduna waa ciidul usbuuc usbuuca ciiddiisiiw ayb baabun fi lciidayni wاtajamuli fiihi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan filciidayni ciidaynkii caddayntoodiibuu u baab yahay iyo watajamuli isqurxin fiihi maalinkaa dhexdiisa laysqurxiyo ayb ciidooyinka marka iyo isqurxintooda iyo halkan marka uu kaga warramayaa kitaabkan ama baabkan uu u baabaystay ciidda waxay leedahay salaadda marka laga hadlaayo faradnimadeeda iyo sunnanimadeeda sunnanimada ciidda iyo faradnimada ciidda farad fardu cayn miya fardu kifaayo miya sunno miya war badan baa ku jiro alaqrab marka waxay tahay salaadda ciiddu inay tahay salaad sunno ah saasaana jumhuurku u badan yihiin maxaa yeelay sanadkii ugu dembeeyey oo nebigu uu diray mucaad ibnu jabal wax salaad oo shanta ka duwan oo waajiba ma uunan u sheegin ayb haddii ay jiri lahaayeenna wuu u sheegi lahaa sidaasay leeyihiin abuu xaniifa ayaa isagu wuxuu ku tegey salaadaha ciiddu inay fardu cayn ay tahay salaadda ciidda isaga laftirkiisa marka ma foga hadalkiisaas maxaa yeelay jumcadiina beddel bay ka noqon kartaa sida aan arki doonno jumcadiina marka iyadu jumcadii waa waajib wax waajib beddel ka noqdo isaguna waa inuu bimathaabati alwaajib inuu yahay shicaar shacaa'irta islaamka ka midana way tahay waxaa kaloo iyadu xadiidkaas mucaad iyo qisadiisana la yidhi nebigu wuxuu ka warramayey maalin iyo habeen wixii qofka lagu leeyahay ciidduna wax sanadkiiba mar ama laba mar imaado way kala gedisan yihiin marka calaa kullin marka wax fardu cayn dhaho iyo qaar fardu kifaayo yidhaahdo iyo qaar sunno mu'akada waaye dhaha intaba waa leeyihiin qowlkaas dambaana culimmadu u badan yihiin qaala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic qaala akhbaranaa shucaybun can الzuhriyi qaala akhbaranii salim bnu cabdillaahi ana cabdallaahi bna cumara qaal akhada cumaru cumar wuxuu qaaday jubbatan jubbad min istabraqin oo ka samaysan istabraq istabraqa marka waxaa weyan xariirta teeda adag taas oo tubaacun la iibinayo fi suuqi suuqa lagu iibinayo fa akhadahaa wuu qaaday cumar fa ataa rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka ayuu u yimid faqaala yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ibtac haadihi middan gado gado ayuu yidhi tan maradaani tajammal biha lilciidi ciidda iskugu qurxe waalwufuudi iyo wufuudda iskugu qurxe faqaala lahu rasuulu اllahi sala اllahu calayhi waaalihi wasalam rasuulkii waxa uu ku yidhi innamaa haadihi tani libaasu man qof dharkiisu weeyaan laa khalaaqa wax nasiiba lahu isagu ounan u sugnaanin qof aan aakhiro wax nasiiba aan ku lahayn dharkiisii wa marka wax allaale wax haba yaraatay aakhiro waxaan nasiib ku lahayn yaa waayeen waa gaaladan marka wuxuu ka wadaa dharkaani waa dharka ay labistaan gaalada waxaa laga qaadanayaa marka inaan la labisanin dharkoodaas ama si gaara nas ha loogu caddeeyo ama kuwo iyaga u khaas ah oo aan cid kale la gashanin ha ahaadaan inaan marka la taqliidin oo lagu dayanin ayb cillada marka xariirta loo xarimayna xadiidku waa tusayaayo cilla mansuuso ayaa xadiidka ku sugan cilladaas mansuusaduna waxa ay tahay inay dharkooda dharka gaalada ay tahay taa darteedna markaa layskugu diiday falabita cumaru cumar wuu nagaaday maa shaa allahu intii alla uu doonay an yalbata inuu nagaado uma arsala ilayhi rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii ayaa u soo cid diray qof bijubbatin jubbo ayuu u soo diray bijubbati diibaajin diibaaj xariirta nooc ka mida waa iyadan xariir jubbadeeda ayuu nebigu u soo diray cumar fa aqbala biha cumaru cumar waa qaabilay fa ataa biha rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga ayuu markaa ugu yimid isagoo sito ayb faqaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay innaka qulta waxaa tidhi uu ula yimid yacnii maradii markaasuu wuxuu yidhi innaka qulta waxaa tidhi innamaa haadihi tani libaasu man qof dharkiisu weeyaan laa khalaaqa lahu wax nasiiba aan lahayn wa arsalta ilaya waxaadna ii soo dirtay xaggayga aa u soo dirtay bihaadihi aljubbati jubbadan faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxa uu ku yidhi tabiicuhaa waad iibinaysaa ow tusiibu bihaa xaajataka ama xaajadaada ayaad ku asiibaysaa ayb marka xadiidkan isagoo faah-faahsan kitaabu libaas ayaa sharxiisa uu jiraa oo uu ku sharxay ibnu xajar hadda maxalushaahidka waxaa weeyaan tajammal biha lilciidi waalwufuud ciidda iyo wufuudda iskugu qurxi haddaan marka ciidda laysku qurxin aan laysku qurxin lahayn nebigu wuxuu dhihi lahaa ciidda layskuma qurxiyo saasuu dhihi lahaa maadaama uu isqurxintii ka aqbalay laakiin maanic uu u sheegay maanicaasoo ah inay xariir tahay asalka marka tajamulku inuu sunno yaha laga qaadanayo lowlaa haada almaanic haddii la helo marka isqurxin maanic aan xariirta ka maran waa inay marka sunno ay tahay maxaa yeele nebiga aslu tajamul ma diidin ee xariirta ayay ahayd waxa uu diiday waxaa kaloo xadiidku marka uu tusayaa tabiicuhaa markuu leeyahay shay biictibaar xaaraan ku ah biictibaarin aakharna aan xaaraan ku ahayn beeciisu inuu bannaan yahay xariirta maalan biictibaar waa xaaraan nimanka xaaraanay ka tahay wa biictibaarin aakhar waa xalaal oo naagihii oo kale xalaalay u tahay waa labisan karaa ayb shayga sidaas oo kale ah marka hadduu geesna xaaraan ka noqon karo isticmaalkiisa si kalena isticmaalkeedu shaygu uu u bannaan yahay qofkaasi waxaas waa iibin karaa laakiin culammadu waxay yidhaahdaan qofkii xaaraanta ku isticmaalayay haddaad hubto inuu rabo markaas inaadan ka gedin marka waxay tusaale marka usoo qaadanayn isla mas'aladan laftirkeeda waxaa la mida qofka beerta cinab beeraha beer cinab ah leh inuu ka iibiyo qof khamri sameeyo oo warshad khamra leh ee uu og yahay inuu cinabkiisa ka gato ma aha haddii laakiin aanu ogeyn qof uuna waxba ku ogeyn ayaa u yimid cinab buu rabaa waa ka iibi karaa hadduu isagu khamro ku samaysto asagay jirtaa markaas ayb laakiin kaad ku hubto inaad ka iibsato ma fiicna risaala marka ibnu taymiya wuxuu leeyahay laydhaha alxalaal waalxaraam oo uu uga hadlo waxyaabahan masaa-isha sidaan oo kale risaalo yar waaye waa mabuuc ayb taasaa marka uu ku sheegaa shaygu markaa dahabkoo kale waa sidoo kale waa la iibin karaa maxaa yeele naaguhuna waa u bannaan yahay nimankuna waa ka xaaraam jihana marka waxaa weeyaan isticmaalkiisu si xaaraam buu u noqdaa si kalena waa u xalaal shayga noocaas in la iibiyaa waa bannaan tahay kan aan la iibin karin laakiin waxay tahay wax xaaraam maxdi ah ah oo isticmaal xalaal ahba aan lahayn kaas isaga sina ma loo iibin karo maxaa yeele ilaahay hadduu shay xarimo shaygaas tamankiisana waa xarimo kitaabulbuyuuc aan ugu tegayna ayb cumar marka inuu iibiyo ayuu heli karaa naago iyo si ay u xirtaan ayb riwaayo kalena waxay leedahay cumar waaba hadiyeeyey oo wuxuu u hadiyeeyey walaal nin walaalkiis ahaa oo mushrik ahaa iyadoo laftirkeeda marka ada mushriga laftirkiisu miyaynan xaaraan ka ahayn hadduu rag yahay marka iyada masaladii marka waxaa imaanayso gaalada hal hum mukhaatabuuna bifuruuci shariicati mise ma aha ayb iyadana masalo khilaafku ka taagan yahay ayb maxalmushaahidka marka meeshaas tajamulka iyo isqurxintu marka waxaa weheliyo oo raaco in loo qubaysto ciidda qofku inuu u cadaydo barafuun inuu ismariyo markuu aadaayo qaala maalikun imaam maalik waxa uu yidhi samictu ahla alcilmi yastaxibuuna aziinata waatiiba fii kulli ciidin waxaan maqlay buu yidhi ahlucilmiga iyagoo sunnaynaayo isqurxinta iyo isbarafuuminta ciid kasto wastaxaba ashaaficiyu imaamu shaaficina waa sunneeyey wakharaja albayhaqiyu biisnaadin saxiixin can naaficin ana bna cumara kaana yalbasu fi lciidayni axsana tiyaabihi ibnu cumar wuxuu labisan jiray dharkiisa kan ugu quruxda badan ugu wanaagsan ayb ibnu rajab waxa uu yidhi wamimaa yatasilu bidalika alguslu qubayska ayaa la xiriira isqurxinta ayb lilciidayn loo qubaysto waxaka bnu cabdilbar alijmaaca calayhi qubayskaas sunnanimadiisu ijmaac ayuu xikaayooday ibnu cabdilbar ayb waxaa laga wariyey qubayska saxaabada cali ibnu cabaas salamatu ibnu alakwac saa'ib ibnu yaziid ayaa laga wariyey inay ciidda u qubaysan jireen ayb ibnulmusayib waxa uu yidhi huwa sunnatu lfitri ayb xadiidka marka ina hada alyowm jacalahu allahu ciidan fakhtasiluu ayaana deliil u ah maalinkan ilaahay wuxuu ka dhigay ciid jumca ahayd jumca maalinkan allah wuxuu ka yeelay uu ka dhigay ciid fakhtasiluu ee qubaysta ayb ibnu rajab marka wuxuu yidhi xadiidkaas yatanaawalu kulla ciidin ciid kastaa soo gelay jumcadii ayuu ka hadlaayey markaasuu wuxuu yidhi jumcadii wuxuu yidhi maalinkan waa maalin ciida ee qubaysta ciidulusbuuc haddii ciidulusbuucii loo qubaysto jumcadii tii sana sanawiga ahayd min baabi owlaa wasfiga ciidnimadana waa wadataa hadda ogow marka taas kalaaba uga xaqiiqaysanba ayb qubayskaasina waajib maaha ibnu cabdilbar wuxuu sheegay ijmaacu arrintaa ku soo raray cadayasho iyo barafuun ismarinna waa la sunneeyaa ibnu cumaray ka ansaxday ayb macaanidaasaa marka tajamulkii ku jiro baabu alxiraabi waaddaraqi yowma alciidi ayb baabu bayaani baabu bayaani jawaazi allacibi bilxiraabi waadaraqi yowma alciidi caddayn la caddaynayo ayuu u baab yahay bannaanaanshaha uu bannaan yahay in lagu ciyaaro warmihii waadaraqi iyo gaashaamada daraq waa tursiga gaashaanka yowma alciidi maalinta ciidda ayb qaala xadaanaa axmedu qaala xadaanaa bnu wahbin axmed oo muhbal muhmal ah saxiixulbukhaariga markuu ku yimaado waa soo sheegnay oo ibnu wahab weliba ka warinayo imaa wa axmed ibnu saalix almisri ama waxaa weeyaan axmed ibnu ciisa atustari ayb axmed ibnu saalix oonu u badan yahay qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akhbaranaa camrun ana muxameda bna cabdiraxmaan alasadiya xadaahu can curwata can caaishata qaalat dakhala calaya rasuulu ullaahi sala allahu calayhi waalihi wasalama nebiga ayaa ii soo galay wa cindii jaariyataani wa cindii jaariyataani iyadoo ay laba gabdhood oo yaryar jaariya mar waa gabdhaha aan qaan gaarin shuraaxu saasay dhahay wa cindii iyadoo agtaydu jaariyataani laba gabdhood oo yaryar ay joogaan tuqanniyaani ay heesayaan markaa bihinaa'i bucaaf bucaaf buraanburadii bucaaf yay ku buraanburayeen bucaaf marka waxaa weeyaan maalin ows iyo khasraj ay dagaalameenoo dad badan ay iska laayeen wuxuuna dhacay qabla alhijrati bialaai sanawaat intaan nebigu soo hijroonin saddex sano ka hor ayuu bucaaf dhacay qaar baa waxay yidhahdaan boqol iyo labaatan sano dagaal marka daahirka waxaad moodaysaa bucaaf inuu boqol iyo labaatan sano socday maahan saas ee dagaaladii marka ugu dambeeyey ee boqol iyo labaatankaa sano soo jiitamayay buu ka mid ahaa isaga ayb carabta marka waxaa qaalib ka ah heesaha ay ama buraanburada iyo gaayraarada ay sameeyaan qaalib waxaa ka ahaa dagaalada iyo geesinimada iyo dadkooda geesiyaalka oy ammaanaan iyo waxyaabahaas ayaga qaalib ka ahaa hees marka jacayl ama yacnii qof haween jirkeed lagu tilmaamo iyo waxaasoo aalaad muusika iyo la raaciyo iyo waxay bilowdeen wakhtigii islaamku uu furtay furs dhulkan furs acaajimta ayuu dhaqan u ahaa iyagaa muusikada laga soo gaaray la garaaco marka kiinaa marka la yidhaahdo kutubta lagu arko ama axaadiidka lagu arko maahan kii acaajimta curfigii acaajimta in lala aado qalad waayo ayb haddii marka la sheego ciidaha heesaa bannaan haddaad maqasho heeska bannaan maahan kan muustikadaan iyo waxaan la yaqaano oo naagaha lagu sifeeyo oo jacaylka ka sheekeeya iyo ma aha kaas waa fisqi kalaamun fusaaqna iyo wax fisqi ahna ciidna ma bannaana hayru ciidna ma bannaana ee ciidda waxaa bannaan un fusxo iyo xoogaa in layswaa wusci yar mararka kale jiddiye iyo dadaalay dadka ku jiraan waa xusul duubayaan laakiin maalintaas ciiddow farxaddu ay jirto xoogaa istirsaal in loo sameeyo weliba dadka caqligoodu ay nuqsaanta ku jirto naagaha loo sunneeyo naagaha maaha nimanka imaam maalik markii la weydiiye ahan ka warran baa layidhi markaasuu yidhi annaga agteenna waxaas sameeyo waxaas mukhanafiinta nimanka naagaha iska dhigdhigo wa nin heesa haddaa aragta nin naag iska dhigdhigay ayb hinaa marka curfiga carabta ile qur-aanku waxaa la yidhaahdaa yani marka la leeyahay alcaadatu alcaadatu muxakama ama muxakimatun marka la leeyahay ama curfi baa wax lagu dhisaa haddaad maqasho waa curfigii jiray xilligii waxyiga uu soo degaayay curfi gadaal ka yimid ictibaar male ogow ayb curfiga marka qinaa iyo hees hadda curfigan jiro hees marka la yidhaahdo waa muustikadaan iyo waxa wato iyo isjejabiska iyo balaayada marka waxa ay la socdaan wey kaasaa hees loo yaqaanaa wakhtigan hadda jinaa marka la yidhaahdo laakiin curfigii sharcigu markuu imaanayay jiray oo carabu ay yaqaaneen waxaa weeyaan in gabdho yaryar ay codkin cod jiljilicsan ay ku hadlaan ashcaartii marka geesinimada iyo ama yacnii howla hees howleedka iyo waxyaabahaasay ayagu u yaqaaneen qhinaa ayb ibnu xajar waa sheegayaa laamicu sabiixa shamsudiin ilbirmaawi waa sheegay ibnu rajab sidoo kale awalan marka horta meeshaas in laga fahmo wa inta aan hees ma bannaan yahay ma bannaano waxa intaan laga hadlin horta khinaha soo arooray ciidaha iyo aroosyada nooceewa kii curfigii waagaas jiri jiray curfigii waagaas lama haayo in inta lasoo qaatay qalab muustiko ee markaas yacnii isjejebis iyo isli liclic fara badan iyo qofkiiyo naag jirkeed laga sheekeeyey iyo waxa lama ogoy marka ninkii taas tan uga qiyaas qaatay waa haldan yahay qalabkan marka muustikada isagu marna ma bannaano maxaa yeele xadiidku wuxuu leeyahay sal nebiga sal l salam layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxilluuna alxira waalxariira waalmacaasifa ummaddan marka waxaa ahaan doono oo laga heli doonaa dad farjiga xalaashanaya xariirta xalaashaday iyo qalabka muustikada macaasifaa la yidhaha marka kaas iyo qalabka muustikada min ummatii markuu leeyahayna waa ummatu lijaaba ummatu dacwa maaha waxaan ujeedaa ummatu alijaaba waa ummatu dacwa maaha iyaga marka hadday xaaraan xalaashadeen maxaa loo gaalaysiin waayo waxaa loo gaalaysiin waayo ta'wiilka maxaa yeelay iyagu waxay isu haystaan inay xaq ku taagan yihiin ayb xadiidkan waa daciifkan waa daciifkan waa kayd walaslu waxaa weeyaan alaslu fi alashyaai alibaaxa wadhuu ku leeyahay ta'wiil iyo shubhu wataa marka lowlaa ta'wiilkaas wuu ku gaaloobi lahaa shay xaaraama in la xalaashado ayb laakiin shaygan baa marka ta'wiil baa ka galay binaan calaa dalik ayaa marka isagoo haddana mustaxilli ah haddana loo dhaafay oo aan loo gaalaysiinin ayb xadiidkaasaa marka wuxuu tilmaamayaa macaasif macaasif marka nebigu qoom sidaas ayaa jiri doona buu yidhi wayamsaku aakhariina minhum qiradatan wa khanaasiir daanyeero iyo doofaaro iyo ayaa loo masakhi doonaa loo bedeli doonaa cuquubada intaa leeg waxaa keenay waa wax dembi ah waxaa kaloo xadiidka nebiga sal ll slam uu leeyahay ma bannaana in laga ganacsado naagaha heeso ayb addoommada heeso oo iyagu yacni waxaas yaqaano iyo macaasifta iyo waxyaabahaas yacni sameeyo beecooda xalaal ma aha waa inay xaaraam tahay wa cindii jaariyataani tuqaniyaani laba gabdhood ay agtaydu yihiin tuqaniyaani oo markaa yacni heesayaan burambo makirada biqinaa'i bucaad bucaad marka heesaheedii faاdajaca calى alfiraashi firaashkii korkiisii ayuu ku jiifsaday wa xawala wajhahu nebiga wejigiisiina waa wareejiyey wa dakhala abubakrin abubakr ayaa soo galay faintaharanii waa i canaantayoo waa i horaray ilaa gabadhiisa abubakar wa qaala waxa uuna yidhi mismaaratu shayطaani shayطaanka muustikadiisa cinda nebiyi sala اllahu calayh waali wasalam miyaa nebiga agtiisa ahaanayso yacni muustika shayaan yacni hees shaydaan miyaa rasuulka agtiisa ahaanayso fa aqbala calayhi rasuulu llahi sal l salama nebigu waa ku jeestay abubakar buu ku jeestay fa qaala waxau yidhi dachumaa iska daa ayb iska dhaaf buu yidhi falamaa hafala markii uu jeestay oo iga yacni i iloobay hamastuhumaa waan qunjiyey labadii gabdhood fakharajataa way baxeen taan qunjiyey ayay iska tageen wa kaana yowma ciidin maalin ciida ayay ahayd yalcabu fiihi suudaanu yacnii xadiidkan isagoo kalena baabka soo socduu ku keeni doonaa khulaasadiisu waxaa weeyaan maalinta ciidda wixii muustiko muustikadan marka acaajimta ka maran dafka iyo waxyaabahaas waa la ogolyahay maalinta ciidda gabdhaha yaryar inay duf garaacaan gurbaan iyo wax lamida oo ay markaasi buraanburro iyo wax ku tiriyaan oo weliba yacni waxyaabo aan sidooda dembi u ahayn inay tiriyaan gabdhaha yaryarna ay tahay way bannaan tahay ayb xadiidka marka taa waa laga qaadanaya laakiin waxaan qalabkan tirada macaasifta la yidhaahdo iyo heesahan marka tashbiibka iyo waxyaabahaas iyo iyagu marka ciid iyo walaa hayrihaa lama ogola maalin ciida iyo maalin kalaba ayb tan iyada marka la ogol yahayna ciidday gaar ku tahay iyada laftirkeeda iyo miyo aroosyada iyo iyo waxay gaar ku tahay wakhtiyada farax oo muslimiintu ay intay safar ka soo laabtaan ilaahay soo guulaysiiyo saddexdaas xaaladood awqaadaas arooska wakhtiga muslimiintu ay khasawaadka ka soo noqdaan iyagoo soo guulaystay farxad lagu soo dhoweeyo iyo ciidaha iyo kale maxaa yeelay haddii sidaas aynan ahayn xadiidka soo socdee dhahayo inna likulli qowmin ciidan wa haadaa ciidunaa macno ma yeesheen maxaa yeelay nebiga ibaaxadii bannaanaanshadii wuxuu ku xidhay maalin ciida inay tahay haddii ciid iyo maalmaha kaleba ay isku mid tahay in dachumaa fa inna likulli qowmin ciidan maxay macnoo samaynaya warkaa dambe muxuu macnoo samaynaya lowlaa macnaha maanican uunan jireen oo ciidda ah abuubakaroo warkaad sheegtay sax waayo saasay ka dhigan tahay mismaaratu shaydaani cinda rasuulillaahi nebigu ma dhihin war ha dhihin shaydaan ha u nisbaynin ma dhihin taasku asalkiisu shaydaan shaydaan yacnii waa loo nisbayn karaa abuubakarna nebiga kuma celinin laakiin wuxuu u sheegay maalinta inay ciid tahay wixii marka maalintaas dhaafo taqriirkaas nebigu uu abuubakar u qiray baa taagan ayb waa la fahmayn wakaana yowma ciidin marka ibnu rajabna nushat lasmaac kitaab la yidhaahdo leeyaho madbuuca oo uu uga hadlay masaladan culimo badanna marka waxbay ka qoreen sheekh ilalbani wuxuu jamciyey axaadiidta tilmaamayso muusikada xaaraantinimadeeda taxriimu aalaati darab ayuu ku magacaabay kutubaha laga alifay kuwa ugu qiimaha badan oo ku jira ayb aaduu axaadiidteeda u ururiyey aad buuna ugu dheeraaday inuu radiyo dadka iyagu yidhi waa bannaan tahay xadiidtaasna daciifiyey sida ibnu xasmi iyo kalena wamaa zaala alculamaa ibnu xasmi inay mas'aladaas ku radinayaan ayb kutubahooda xadiidka kuwa fiqiga iyo kuwa musalaxa xataa ayb wa kaana yowma ciidin maalin ciida ayay ahayd yalcabu fiihi waxaa ciyaaraya assuudaanu dadka madmadow xabashada bidaraqi ayay ku ciyaarayeen gaashaamo iyo walxiraabi iyo warmo fa imaa sa'altu nabiya sala allahu calayh waali wasalama caaisha waxay leedahay nebigaan su'aalay wa imaa qaala ama isagaaba wuxuu yidhi tashtahiina ma jeclaysanaysaa tanduriina inaad eegto ma rabtaa inaad fiirsato fa qultu waxaan idhi nacam haa fa aqaamanii wuu i istaajiyey waraa'a khaddii waraa'ahu aa fa aqaamanii wuxuu i joojiyey waraa'ahu gadaashiisa haddii dhabankayga calaa khaddihi xaal uu yahay dhabankiisa korkiisa yacnii iyadoo daankayga uu daankiisu dushiisa uu yahay ayb gadaashiisa ayuu marka iyada uu mariyey gadaalay marka ka fiirsanaysaa iyadoo marka iyada dhabankeeda iyo nebiga dhabankiisu ay isa saarnaayeen marka jumladan khaddii calaa khaddihi jumla xaaliya aaw raabidkii marka waawlxaalkii aaw waawulxaalka marka mararka qaar nuxaadda waxay leeyihiin jumladu markay noqoto laga macneeyo jumla ismiya fii mowdici alxaal markay dhacdo raabid in la helo waaye waaw ayaa timaado oo meeshaanoo kale waxay noqon lahayd wakhaddii calaa khaddihi walxaal khaddii calaa khaddihi waawulxaal waawulxaalkii hadda ma leh meeshaan marka sabaqshari oo kale wuxuu yidhaahdaa marna in waawulxaalka laga tago waa daciif marna waa wuxuu yidhaahdaa waa waa waa waa luqa oo fusxa ah laakiin waxaa daabit u sameeyey shamsudiin albirmaawi daabitna wuxuu uga dhigay jumladan xaaliyada haddii laga macnayn karo mufrad haddii laga macnayn karo mufrad waawda in laga tago laa ba'sa waana fusxo haddii aan laga macnayn karin laakiin oo aan laga macnaey karin mufrad markaasi in waawga laga tago waa daciif oo waawga in la sugaa xoog badan hadda maalan meeshaan oo kale khaddii calaa khaddihi marka uu leeyahay waxaa laga laqbayn karaa marka ayb macno mufradaa laga laqbayn karaa maxaa la dhihi karaa khaddii calaa khaddi ay mutalaasiqayni annagoo isku dheggan jumladan dhan khaddii calaa khaddii ay mutalaasiqayni annagoo isku dhegganaa laga macnay kara marka waawga in laga tagaa laa ba'sa wax dhiba ma keenaysa waxaa la mida aayadda iyadana marka qulna hbiطuu bacdukum libacdin caduwun meeshaas yani aayaddaas ayay tusaale ayay laftirkooda u soo qaadaan ayb ay mucaadiina idinkoo marka bacdukum libacdin caduwun ay mucaadiina jumladaas oo dhan marka mucaadiina laga laqbay karaa mana ku soo aroorin waawdiyo bacdukum libacdin caduwun baa soo aroor wa bacdukum lama dhihin marka meeshaas marka faa'iido luqa aha ku jirta waa taasalaamcu sabiix ayuu ku sheegaa fa aqaamanii waraahu gadaashiisa ayuu joojiyey khaddii dhabankaygu xaal ou calaa khadihi isaga dhabankiisa korkiisa uu yahay yani annagoo isa saaran mutalaasiqayn annagoo xaal anna koys ku dheggan wahuwa yaquulu ou dhahaya nebigana duunakum war laasima ayb allaciba duunakum marka waa ismu ficil duunakum waa ismu ficil waxay u baahan tahay marka macmuulkeedii waa xadfan yahay duunakum waxaad ogaataan ood laasimtaan allaciba cayaarta laasima iska cayaara marka muqra iqra ayaa lagu nasbiyey waalmuqraa bihi maxduuf ayb ayda marka duunakum allaciba u qarsoon marka ayb duunakum allaciba yaa banii arfida reer banii arfidow xabashadaa la dhihi jiray marka nebigu waa u sugay ciyaartii sooma aragtid xataa idaa maliltu markii aan noogay xataa idaa maliltu fakii waay marka waa la furfuray ayb xataa idaa maliltu malla ayay ahayd xataa idaa maliltu markaan daalay oo noogay qaala waxau yidhi xasbuka ayb kugu filan qultu waxaan idhi yacni xasbuka axasbuka ma kugu filan yahay kan qultu waxaan idhi nacam haa qaala fadhabii bax iska tag xadiida nebiga marka dabci wanaaggiisa iyo siduu qoyskiisu yacni ugu jilicsan ugu jiljilcanaa ayaa xadiidka uu tusayaa waxaa kaloo xadiidkan laga faa'iidaysanayaa maalinta ciidda in ciyaar waxtar leh la ciyaara inaynan dhib lahayn oo warma isku tuurkaas iyo gaashaankaas iyo lagu dheelaayo jihaadkan waxbay ka taraysaa ayb cayaaraha noocaas oo kalea inay bannaan tahay oo maalmahaas marka tawasuc la sameeyo ilmaha yaryarkaana sidoo kale in loo waasiciyo maalmahaas ciidda taas inay sunno tahayna waa laga qaadanaya ayb ibnu xajarna marka wuu tilmaamay macaanidaas oo dhan xadiidka marka qinaha iyo ku saabsan ibnu xajar bal waxa uu ka dhigaa ayb wuxuu yidhi fawdaxa lahu nabiyu sala allahu calayh wali wasalam nebiga abubakar buu u caddeeyey alxaala xaal wa carafahu alxukma xukunkiina waa baray abubakar nebiga abubakar buu baray maqruunan bibayaani alxikmati iyadoo weliba lala xidhiiriyey xikmada caddaynteeda biannahu yowma ciidin biannahu yowma ciidin inuu yahay ay yowmu suruurin sharciyin maalin farxad sharciyeed weeyaan falaa yunkaru fiihi lama inkira maalintaas dhexdeeda midlu haadaa kanoo kale kamaa laa yunkaru fi lacraasi aroosyada saan loogu inkirin wa bihaadaa yartaficu alishkaalu can man qaala kayfa saaqa lisidiiqi inkaara shayin kayfa saaqa lisidiiqi inkaaru shayin aqarahu nabiyu sal l l slam ishkaalka dhahaya marka abubakar sideebuu u inkiray wax nebigu aanu inkirin watakallafa jawaaban laa yakfaa tacasufahuna isku mashquuliyeyna waxaa looga maarmayaa warkan abubakar daahirka waxaanu arkay hees inuu xaaraan yahay nebiguna wuxuu ogaa maalinta ciidda iyadu inay gooni ka tahay arrinta intaas waay bis marka ee nebigu wax u baatila ou qiray ma jiraan wa fi nasaa'iyi wabni xibbaan biisnaadin saxiixin can anas qadima الnabiyu sal ا l slm almadiinata walahum yowmaani yalcabuuna fiihima faqaala qad abdalakum اllahu tacaala bihima khayra minhuma yowma اlfitri wاladxaa wastanbita minhu karaahatu اlfaraxi fii acyaadi اlmushrikiina watashabuhi bihi xadiidkan dambaadda uu keenay waxaa laga qaadanaya ciidaha gaalada inaan loo farxin lagana qayb qaadanin wabaalaqa shaykhu abuu xafsin اlkabiir ana safiyu min alxanafiyati aad buu ugu xeel dheeraaday arrintaa radinteedu faqaala waxa uu yidhi man ahdaa fiihi baydatan ilaa mushrikin tacdiiman lilyowmi faqad kafara billaahi tacaala ninkii maalin gaalada ciid u ah oo ay gaaladu diin ahaan u weyneeyaan ninkii ukun soo qaado oo qof mushriga u hadiyeeyo isagoo maalintaas ku weynaynayo shirki buu sameeyey buuyi ayb oo ilaahay buu ku kufriyey meeshaa buu gaarsiiyey dadkan marka waddamada gaalada iyo jiraan ama meelahaas joogo qaar badan lagama dhaadhici kara xataa war ciiduhu waa diin waa aslu diin weeyaan weliba ha kala qayb qaadanina gaaladan ma laga dhaadhici karo qof soo taagan oo adiga kuu hambalyeynaayo side qof kuu taagan oo kuu hambalyeynaayo see adiga kiisa aanan ugu hambalyeynaynin buu ku leeyahay ma saxsana marka warkaas waa iska qiyaas macanfaari istanbata min tasmiyati ayaami minan biannaha ayaamu ciidin ayaamu ciidin ayb waxaa laga istimbaaday buu yidhi min tasmiyati ayaami minan biannaha ayaamu ciidin mashruuciyatu qadaa'i salaati اlciidi inay ciidda salaadeeda la qallayn karo fiiha waqti maalmaha dhexdooda liman faatakum kamaa sayatii bacdu wastadalla jamaacatu min asuufiyati jamaaco suufiyada ka midana waxay u deliishadeen bixadiidi lbaabi baabka xadiidka baabkan ku soo arooray calaa ibaaxati alghinaa'i heesaha inay bannaan tahay wa samaacihi dhegaysigooda biaalatin lagu dhegaystay iyo wabikayri aalatin iyadoo muusika la socoto iyo iyadoon la soconin wayakfii fii raddi daalika arrintaa radinteeda waxaa ku filan buu yidhi tasriixu caa'ishata fi alxadiidi aladii fi lbaabi bacdahu biqowliha walaysataa bimuqanniyatayni xadiidka soo socdaa waxuu dhihi doonaa labadan gabdhood laba gabdhood oo fanaaniinoo heesa ma aynan ahayn marka fanaaniin la dhegaysanaayo meesh ma olin fanafat canhumaa min طariiqi اlmacnaa maa ahbatahu lahumaa bilafdi wixii lafdiga uu u sugay ayay macnaahaan uga anfisay lianna alghinaa'a yuطlaqu fiirsa marka hinaha waa la iطlaaqaa calaa rafci sawti codka oo kor loo qaado wa cala taranumi iyo luuq shay lagu luuqeeyo alladii tusamiihi alcarabu annasba ay carabta ku magacowdo walaa yusamaa faaciluhu qofka sameeyaana muqaniyan laguma magacaabo dadka geela shubaaya markay shubaayaan waa heesaan soo maha hees haddana laguma magacaabo ayb yani dadkaas fanaaniin oo heesaayaal a laguma magacaabo dadka geela shuba soo maa kuwaan marka meelaha ku cayaaro oo qalabka muustikada isticmaalana maxaa lagu magacaabaa fanaaniin waayaa lagu leeyahay wainamaa yusamaa bidalika man yunshidu bitamqiiqin wa taksiirin wa tahyiijin wa tashwiiqin bima fiihi tacriidun bilfawaaxishi ow tasriixun wax fawaaxishdeedu ay caddahay iyo isjejebin iyo waxa ay ku jiraan ayaa lagu sheegaa taan qaala alqurdubiyu marka marka suufiyadu waa gafeen marka dariiqa saxda qaala alqurdubiyu qowluhaa laysataa bimuqaniyatayni ay laysataa miman yacrifu alghinaa dadka heesaha yaqaan ma aynan ka mid ahayn kamaa yacrifuhu almuqaniyaatu almacruufaatu bidalika sida ay kuwa muqaniyaadka u yaqaanaan wa haada minhaa ama ma ahan dadkii miman ayb wa haada minhaa taxaruzun can alghinaa'i almuctaadi cinda almushtahiriina bihi wa huwa aladii yuxariku asaakina wayabcahu alkaamina whada الnowcu ida kaana fii shicrin fiihi waصfu maxaasin الnisaaءi wاlkhamri wagayrihima min alumuuri اlmuxaramati laa yukhtalafu fii taxriimihi qaala waama ma اbtadachu الsuufiyatu fii dalika famin qabiili maa laa yukhtalafu fii taxriimihi waxyaabahan marka xatrada waa waxa aan laysku khilaafaynin xaaraantinimadiisu laakina الnufuusa الshahwaaniyata غلبت على kaثيiri miman yuنsب ilى الkhayr laakiin نufuusta شhahwaaniyada waxay ka غaalib noqotay in badan oo khayr loo nisbeeyo xatىa laqad ظaharat min kaثiiri minhum فiclaaت الmajaaniin waxaa ka daahirtay buu yihi qaar badan oo ka mida dadkaas dadka waalwaalan ficilkooda oo kale ayb oo qofkii masida dadka qaarkood markay baasha isugu dhacdo inay midiinta isku qaataan isgelgeliyaan iyo dharka jeexjeexaan iyo qofkaani waa bururayaa laleeya waa bururay ficlaat lmajaaniin waay bururka ayb xataa laqad daharat min kaiirin minhum ficlaat اlmajaaniin wasibyaan xataa raqasuu ilaa ay ka yani dheeldheeleen bixarakaatin mutadaabiqatin wa taqdiicaatin mutalaaxiqatin xarakaad marka hal mar dhacayo isjaanta marka laysla helayo iyo taqdiicaad qasaa'id la kala googooynaayo oo ishaleelaayo marka oo jaanta isugu dhacayo waintaha tawaaquxu foolxumadu waxay la gaartay buu yidhi biqowmin dad minhum iyaga ka mida ilaa an jacaluuha min baabi alqurab inay yidhaahdaan ilaahaba loogu dhowaadaa waxaan wa saalix alacmaal wa anna dalika yuhmiru sana alaxwaal arrintaas wuxuu yidhi waxay dadka waxay waxay midho dhalinaysaa axwaasha kuwooda ugu sarreeya ayaa ka dhalanaya waxaas ayay dhaheen wahada cala ataxqiiqi marka qurtubi wuxuu leeyahay وhda clى التaxqiiqi min آaثaari الزandaqati wa qowli أhli الmukharifati wاllahu اlmustacaan waxaan wuxuu yidhi waa zandaqo diinka bax wa zandaqadu iyo waxa uu yidhi dadka mukharifiinta ah yani qowlkooda ibnu xajar marka wuxuu intahaa ibnu xajar marka wuxuu yidhi wayanbagii an yuckasa muraaduhu yucakasa muraaduhum muraadkooda in la tackiisiyo la dabagediyo ayaa habboon wa yuqra'a loo akhriya buu yidhi marka sayi'a meeshaas sana alaxwaali meeshay leeyihin ana dalika yumiru sana alaxwaali yumiru sayi'a alaxwaali leeyihin oo iyaga warkooda la dabagediyaba maxaa yeele wax fiican ka dhalan maaya waxaas ayb ayb oo saa marka la akriyo cuwida النون الخفيفة المكسورة بغير همز همز بمثنات تحتانية ثقيلة مهموزة وأما الآلات فسيأتي الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازي في, في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها مرك حالكم كوا مرك هيسها شهوة شهوة أي وضو كوان مرك أي هيسان كوان مرك أي فنانين تلقوا شيء وحاي قادان وحرام qasaa'idkaanuna waa xaaraam eegu oo ilaaha loogu dhowaanaan labadooda marka lasgarab dhigo yaa daran labadooda marka laysgarab dhigo waxaa daran middan qasaa'idda maxaa yeel middan qasaa'idda culummadu zandaqay ku sheegeen middan kale laakiin zandaqo laguma sheegin leanna maxaa yeele midkan shahwaaniga ah waxaa laga yaabaa isagu in xaaraan inuu ku jiro waa ogyahay walacalla inuu ka toobad keeno ayb oo hadda ninkaas isagu maba dhahaayo anuu ilaahan ugu dhowaanayo jannadaan ku gelayaa ma dhahaayo laakiin kan waxa uu leeyahay anuu jannaan ku gelaya ilaaha loogu dhowaadaa waa maruu ilaahay buu masabidana mar labaad wax aan alle loogu dhowaaninoo laayiq u ahayn buu ugu dhowaaday waa mar saddexaadoo dembina waa ku jiraa oo kaas dembigii waa la wadaagaa laba jeeruu ka badan yahay marka kaas kale walidaalika imaamu shaaficina waa yidhi dadka noocaas oo kale ah zanaadiquu ku sheegay bayhaqi manaaqibu shaafici siduu ku wariyey oo wuxuu yidhi baqdaad ayaa waxaan uga soo tegey dad khallaftu bibaqdaada baqdaad ayaa waxaan uga soo tegey buu yidhi dad axdatu taqbiira taqbiir wax la yidhaahday keeneen taqbiirku waa xadrada dadkay uga mashquulinayaan qur-aankii buu yidhi wax kale u arki maayo ilaa inay zanaadiqa yihiin maahane saasuu yidhi imaamu shaafici ayb kuwan kalena markii la weydiiyeyoo iyagu shahwada ay u geysay oo iska heesana waxa uu yidhi waxaan arkaa inaan markhaatidooda la aqbalin zandaqe iyo baabkaas lama gelin inxiraafka diiniga marka waa ka xun yahay inxiraafka ay shahwadu keento ayb haa waana soo wadaa anaashiidan iyada laftirkoodu booskii booskii yacni qasaa'idka iyo xadrada booskooda iyagu laftirkooda ay gashay xaqiiqadu saas waa maxaa yeelay qofkii qur-aan ma akhrisanaayo ma baranaayo qur-aankii boqol anaashiiduu xifdisan yahay halkiisoo qur-aan xifdi laguma karo ayb waxa noocaas oo kalea marka inta ay wadatana waa wadataa naqam iyo taqdiicaad iyo dadka qaarkoodna intay isiloobaan bay xaggay xagga u leecleecaan ileen nufuusta waxaa lagu abuuray wax naqam ku socdo markii la maqlo qofkii muctadilka ahaa isagoo waxaad arkaysaa dhinacyada foorfoorarsanaya ayb iyada laftirkeeda waxay dhib ku haysaa marka qur-aankii iyo dadkii inay cilmiga bartaan iyo dad baabkaas ku dhex jirana inta badan dad qur-aan akhriya uma badno dadkaas waxyaabahaas marka waa waxyaabo dadka looga mashquuliyo diinka iyo qur-aankii marka in la wax markaasi bannaan maaha waa in laga tago allaahumma haddii marmar shaqo la wadoo kale how ay socoto safar lagu jiro oo kale war yaa safarka wax lagu dhaafiyo yaa la yimaado waxna aan xaaraanna ahayn oo yacni fawaaxish aan ahayn dadkii marka hadday isku dhaafiyaan marka hees howleedkaas oo kale waa bannaan tahay kaasoo kale laakiin in shaqo laga dhigto leyla nahaar la wado oo moobayladii ay ku soo dhacaan oo masaajidkii ay ka dhex yeerayso oo qofkii wax kaleba uunan aqooninba bacdu naasna laga yaabo inay yidhaahdaan war dadkay ku dhiiri gelinaysaa jihaadka iyo waxyaabahaas qur-aankiina aawa haddii la yidhaahdo kaannamaa qur-aankii inuusan karaynin beri baa nin marka waxaisla akrisa jirnaa wuxuu yidhi qur-aanka haddii maanta dhan la akrinaa ima karuu yidhi aniga ma ita'hiirinayo laakiin xikamka oo awliyada iyo dadka yacnii qasaa'idka iyo hadda ay culummadu ay dejiyeen markaan maqlo aniga dhan waa dhalaalayaa waa shaqo shaydaan ma hawaal shaydaaniya hawaasha shaydaaniyadana intihaa iyo dhammaad ma laha ayb macnahaasaa marka ku jiro ayb baxdigaasaa marka ibnu xajar uu sheegay waxau yidhi marka wafii hada alxadiidi min alfawaa'idi mashruuciyatu اtawsicati cala alciyaal fii ayaami alacyaadi bianwaaci maa yaxsulu lahum ya bastu اlnafsi wa tarwiixu اlbadani min kulfi اlcibaadati mararka qaar marka in loo waasiciyo dadkii maalmahaas ciidoo kale anwaac fara badanoo markaa uga xasilaayo uu ugu xasilaayo naftu inay nasato ayb oo badankuna ou nasto ayb wa ana alicraada can dalika owlaa iyadoo saa ay tahay haddana in laga jeestaa fiican maxaa le nebiga waa ka jeestay wa fiihi ana idhaara asuruuri fi lacyaadi min shicaari iddiin waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa acyaadda farxadda la muujiya inay diinka ka mid tahay wa fiihi jawaasu dukuuli اrajuli cala bnatihi wa hiya cinda zawjiha ida kaana lahu bidalika caada ninka gabadhiisa waa u geli karaa iyadoo ninkeedana ou la joogo ayb abubakar waa kii caaisha oo usoo galay wa ta'diibu alabi bixadrati zawji wain tarakahu zawju aabbuhu inuu edbin karo aabbuhu inuu gabadhiisa edbin karo ninkeediioo joogo ayb waxyaabahaas dhan baa laga qaadanaya baabu sunnati alciidayni liahli اlislaam ciidaynka sunnadooda caddaynteedii buu u baab yahay liahli lislaami u sugnaatay ciidda ay islaamku leeyihiin qال xdثna xجاaج qال xdثna شhucبة qال أخبرnيi زبير qال سمعت الشhacبي عن البراء قال سمعت النبي sلى اه عليه وسلم يخطب faqاaل waxa uu yidhi إنa أول mا نبdأ waxa ugu horeeyan ku bilaabayno min yومina hذa maalinkeennan kan ah an نuصليa inaan tukanno ثuma narjica aan laabanno fananxara aan gowracno faman facala qofkii sameeya faqad أصاaba sunatanaa sunnadeennii waa asiibay marka sunaةu ciidi الأضxى waxay tahay in musallaha loo soo jarmaago la tukado kadibna udxiyadii la gowracdo ayb qaala xadaanaa cubayd bnu ismaaciil wahuwa alhabbaariyu qaala xadaanaa abu usaama can hishaamin can abiihi can caaishata radia allaahu canha qaalat dakhala abuu bakrin abuu bakar baa soo galay wa cindii jaariyataani laba gabdhood ay ila joogaan min jawaari lansaar ansaar gabdhahoodii yareeraa ka mida ay agteyda joogaan tuqanniyaani ay heesayaan bimaa taqaawalat ilansaaru ansaar wixii ay isdhaafdhaafsadeen oo ay iskugula qowleen yowma bucaad maalintii bucaad qaalad waxa ay tihi caaisha walaysataa ma aynan ahayn labadaa gabdhood bimuqanniyatayni laba kuwa heeso laba gabdhoodoo fannaaniina ma aynan ahayn oo heesi jirin marka walaysaa bimuqanniyatayni waxay ku tusaysaa marka heesku inuusan maxal ku lahayn dadka islaamka agtooda oo wax un ciidaha iyo midkaas bannaanna ciidahaas iyo lagu dhexsanayo marka dadka qaarkood baa jahli dartiis waxay yidhaahdaan shay xaaraama say ku dhici kartaa mar inuu bannaanaado marna aynan bannaanayn waa dhici kartaa shay inuu mar bannaanaado marna inuusan bannaanayn oo sharcigii marka waxaa weeyaan amaakinta iyo awqaaddu ictibaar buu siiyaa ayb haddii marka ciidihii shay la banneeyey arooskii haddii wax la banneeyey maaha in wakhtiyadii kale iyo ciiddu waa isku mid in la yidha haddii waa isku mid la dhaho ciiddii baa macnihii ciidnimada ka baxaysa faqaala abuu bakrin abuu bakar waxa uu yidhi amazaamiiru shayطaani shaydaanka luuqdiisa iyo heesihiisa fii beyti rasuulillaahi rasuulka gurigiisa miyay ahaanayaan wadalika fii yowmi ciidin maalin ciidayna ahayd kaasi ayuu ahaa faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi abaa bakrin abuu bakarow ina likulli qowmin ciidan qolo walbaa ciid ayaa u sugnaatay wahada ciidunaa kanna waa ciidiina nabiga jawaabtiisa fiiri ina likulli qowmin ciidan ciidow marka wuxuu uga dhigay xukunkaas manaaqu lxukmi waa ciidnimada haddii marka ciid la waayo kii ciiddii baan weli wadayaa maan dhihi karaa ayb meeshaa marka ibnu xajar faa'iidow keenay waxa uu yidhi meeshaa sunat alciidayni liahli اlislaam wqad rawى bnu cadiyin min xadiiثi waasilata anahu laqiya rasuula اllahi sal ا l slam yowma ciidin faqaala taqabala allahu mina wminka faqaala nacam taqabala allahu mina wminka wafii isnaadihi moxamed bn ibraahim ashaamiyu wahuwa ضaciifu waqad tafarada bihi marfuucan wakhulifa fiihi farawa albayhaqiyu min xadiiثi cubaadaةa bni saamit anahu sa'la rasuula اllahi sal l slam can dalika faqaala dalika ficlu ahli اlkitaabayn waisnaaduhu daciifun aydan taqabal allahu mina wminkum taani waxaa lays yidhaahdo ficlu ahli lkitaabeyn waayu wakaأnnahu araada annahu lam yasixa fiihi shayun waxba kuma ansixin inuu ka wadaad moodaa warawaynaa fi اlmaxaamiliyaati biisnaadin xasanin can jubayr bni nufayr qaala kaana asxaabu rasuuli اllahi sal l slam ida اltaqow yowma اlciidi asxaabta rasuulku waxay ahayn hadday maalinta ciidda kulmaan yaquulu bacduhum libacdin qaarkood qaarka kale wuxuu ku dhihi jiray taqabala allaahu mina waminka waa sunna marka xadiidkaana tilmaamaya ayb faa'iidadaasu marka meeshaan ku dhigay tarjamaday marka labada xadiid waa isleeyihiinoo sunnatu lciid waxay tahay ciidul adxaada in la jarmaado kadibna naxriga la sameeyo waxaa kaloo sunnatulciid ama dariiqa ciiddu ay leedahay ka mida dadka gabdhaha yaryarkaa iyo inay iska buraanburi karaan oo gurbaanka iyo waxyaabahaas loo ogolay qalabkan kale laakiin muusikada macaasifaa layraa isaga kaas lama ruqsayn ayb baabu اlakli yowma alfitri qabla alkhuruuji baabu bayaani xukmi اlakli cunisti xukunkeeda caddaynteedii buu u baab yahay yowma alfitri maalinta ciidulfitriga la cuno qabla alkhuruuji bixidda ka hor intaan lasoo bixin ka hor ciidulfitriga aan loo soo bixin in wax la cuno qaala xadaanaa moxamed bnu cabdiraxiim wahuwa saaciqa qaala xadaanaa saciid bnu sulaymaan qaala xadaanaa hushaymun qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu abi bakri bni anas can anasin qaal kaana rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu ahaa laa yaqduu yowma alfitri maalinta ciidulfitriga inaanu ka la haynin xataa ya'kula intuu ka cuno tamaraatin timiryaalo ma kalyihi jirin ilaa uu timir ka cuno sunnada marka in timir la cuno in marka ciidulfitriga intaan la bixin in wax la cuno sunnanimadeedu xadiidkan sheegay wa qaala muraja'u bnu rajaa xadaanii cubaydullaahi qaala xadaanii anasun can اnabiy sal l salam waya'kuluhunna witran nebigu waxuu cunaayay iyadoo tiro isdheer ah hal saddex shan ayb ayuu ka dhigaayay wa qaala murajaa tacliiqan marka muxuu faa'iido keenayaa laba faa'iidaa ku jirto faa'iidada koowaad waxay tahay xadaanii cubaydullah qaala xadaanii anas riwaayadii hore cubaydullaahi muxuu yidhi can anas riwaayadan dambe muraja taxdiid ayaa ku jira faa'iida taas oo harta koog riwaayadii hore sanadka hore mucancan u ahaa kanna waa taxdiidan la xadaanii buu yidhi waya'kuluhunna witran cunidda riwaayada hore timir in la cunay iska idlaaqday midaanna sunno kaloo waxay ku dartay tiro isdheer in ayb faa'iidadaasaa marka ku jirta ayb mutaabacana way tahay faa'iidada saddexaadna waa riwaayadii horey mutaabacaynaysa ayb xikmada marka ku jirta in wax la cuno ciidulfitriga waxaa la yidhi si soonkii loo jebiyo soddon maalmood ama labaatan iyo sagaal maalmood buu maalinoo dhan wax cunin marka maalintan inay maalmihii hore ka duwan tahay in la muujiyo subaxaba inuu wax iska cuno intaanu soo kallahin ayb sunnadeedii marka waa taasi baabu alakli yowma annaxri baabu bayaani xukmi alakli cunisti xukunkeedii caddaynteedii buu u baabaya yowma annaxri maalinta dhuundhowga waa maalinta tobnaadka qال xdثna mسdd qال xdثna إسmاعيiل عن أyوب عن محمد عن أنس qاaل qال النبي slى الlه عليه لي وsلم man dbxa qofkii gowracay qabla salaati salaada ka hor falyucid gowrici ha ku celiyo meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa gowraca udxiyadu waa bacda salaa ayb faqaama rajulun nin ayaa istaagay faqaala waxau yidhi haadaa yowmun waa maalin buu yidhi rasuul allow haadaa kani yowmun maalin weeyaan yushtahaa fiihi allaxmu hilibka la jeclaysto wa maalin dhexdiisa hilibka la jeclaysto wa wadakara min jiiraanihi deriskiisa ayuu sheegay markaan riwaayana waxay leedahay nebigu wuxuu yidhi inaad adiga waxa ugu horraysood cunto neefka aniga aan qalay inay noqotaan jeclaystay inuu yidhi fa kaana anabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigu waaba isagoo sadaqahu u rumeeyey oo rumaystay qaala waxa uu yidhi wacindii jadacatun waxaan haystaa buu yidhi jadaca jadacadu marka ay tahay aricad iyo markay tahay idaha waa kala beddelan tahay aljadacatu min adda'ni tujzi'u hadi iyo inta waa noqota ida markuu yahay jadacadu waa gudaysaa ama aljadacatu min almacizi aricaadka jadacadiisu ma gudaysa ayb da-aha kolley waa kala duwan yihi saasaa kutubuhu ay tilmaamayaan oo iduhu waxay leeyihiin meelaha qaarkood lix bilood ayuu jadaca ku noqdaa jadacadu marka waa da waa sanad waa iyadu waa qiyaas marka ama da xooluhu ay leeyihiin aljadacatu min adda'ni marka waa wixii hal sano dhammaystay saasaa loo badan yahay qaarna waxay leeyihiin lix bilood xitaa hadduu gaaro waa ku gaari karaa ayb aricadka laakiin laba sano inuu dhammaystaa laga rabo baa ka bedelan yahay marka ninkan abu burdata bnu niyaar waxa uu leeyahay qaala wacindii jadacatun ayaa agtayda axabu ilaya la igaga jacayl badan yahay min shaatay laxmin min shaatay laxmin laba yacni neef oo ariya hilibkooda la igaga jacayl badan yahay farakhasa lahu nabiyu sal l slam nebigu waa u rugseeyey marka falaa adrii ma ogi abalagati ruksatu min siwaahu am laa ruksadii inay gaartay dadkii isaga ka soo haray iyo inaynan gaarin ma ogi xadiidku marka wuxuu leeyahay inuu yidhi daxi bihaa ku udxiyayso walan tujzi'a axadan bacdaka qof adiga kaa dambeeya uma gudi doonto ninkaabuu nebigu u ogolaa waxaa kaloo qisada ay tusaysaa qofku waxa uu u sameeyo niyad wanaag in aynan ka gudaynin cibaadadii ilaa uu cibaadadii u sameeyo sifadii sharci ninkaani hadda yacni qabla salaaduu gowracay isagu waxay wuxuu raba inuu nebiga ku marti qaado niyad wanaagaa ku jiray udxiyadaadii waa kuu gudanta iska tag maa la yidhi maya mid kale inuu qalo ayaa ayay ku timid oo weliba waxa uu yidhi nebigu sal ll ly slam wuxuu ku yidhi shaatuka shaatu laxmin neefkii aad gowracday neef hilib ahaan aa u gowractay waayo maahane neef qurbaana ma ah qurbaankii dibu haddana ka keenay dadka qaar marka waxaad arkaysaa cibaadadii si qaldanay u samaynaan markii la yidhaha war cibaadadiisaan maaha khayran ka waday u leeyahy cibaadadiina ma ku celinaan khayrka adiga aad ka wadid dembi kuma lihid taas laakiin cibaadadii inaad soo celisaa laga raba maxaa yeele cibaadadu waxay ku gudmaysaa ikhlaas iyo mutaabaca saxiixa inaa ula timiyo macalushaahidkiisa marka waxay tahay haadaa yowmun yushtahaa fiihi laxmu waa maalin wax la cuno waay ayb cunidaas marka qabla salaam yaa la yeelaya bacda salaad say tahay culammadu waxay u badan yihiin bacda salaa maxaa yeelay waxay dhahayaan bacda salaa maadaama la sunneeyey gowracu inuu dhaco nebiguna caadadiisa waxay ahayd hilibka uu yacni udxiyada u gowracdo ayuu ka cuni jiray ayb ayaa wax laga siin jiray qال xdثna cثman wهو بن أbي شhيبةa qال xadثna جرير عن maنsوr عن الشhعبي عن البراء بن cازب رضي الله عnهma qاal khطبna النبي slى الlه عليه لي وsلم nbigaa noo khudbeeyey yوم الأضحى maalin ciid اlأضحى ay ahayd bacda الصلاaة faqاala waxau yidhi man صلىa صلاaتna salaadeenna qofkii tukaday وanasaka nusukanaa gowraceennana gowracay camalkeennii markaas gowrica ahaa sameeyey faqad أصاaba النusuka nusugii waa asiibay gowricii waa asiibay waman nasaka qabla asalaati salaadda ka hor qofkii gowracay fainahu qabla asalaati walaa nusuka lahu fainahu qabla asalaati buu ahaaday salaadda ka hor walaa nusuka lahu wax nusub ahna uma sugnaanin yacnii wax gowrac ama qurbaan sharci ah uma sugnaanin faqaala abuu burdata bnu niyaarin ayaa wuxuu yidhi qaalu lbara ahaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahi fa innii nasagtu shaatii ayb fa innii nasaktu shaatii ridaydii ayaan qashay qabla salaati salaadda ka hor wa caraftu waxaan gartay anna alyowma maanta yowmu aklin wa shurbin maalin cunid iyo cabid inay tahay wa axbabtu waxaan jeclaystay an takuuna shaatii ridaydu inay ahaato awala maa yudbaxu waxa ugu horreeyo la qalo fii beytii lagu qalo gurigeeda marka isagu saasuu iska dhaadhiciye marka fadabaxtu shaatii ridaydii baan gowracay wataqadaytu waana quutayoo waan cunay qabla an aatiya salaa intaanan salaadda imaanin qaala nebigu waxau yidhi shaatuka shaatu laxmin ridaadu waa hilib ridiis waay waa ri hilib ahaan loo qashay ila waxaa dii ajar lagu rabo waa in sifadii sharcin la waafajiyo qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahi fa ina cindanaa agteenna canaaqan ayaa waxar lanaa annaga noo sugnaatay jadacatan canaaqan marka waa aricadka jadacatan oo jadaca ah ayb hiya axabbu ilaya waa la ii jacayl badan yahay min shaatayni laba neef u arya waa ka jecelahay afatuj ayb maxaa idin dhigan afatajzii cannii ma ii gudaysaa aniga qaala nacan buu yidhi haa walan tajziya can axadin bacdaka qof adiga kaa dambeeya gadaashaa ahna ma u gudi doonto waa xugul ninkaan ku khaas a marka haddii hadda la yidhaahdo masaladii hadda aan ka hadlaynoo kale ka wada qof hadda haddii uu yidhaahdo shay aan bannaanayn oo marna waa bannaan yahay la dhahayo marna ma bannaana laleeyahy maxay tahay hadduu yidhaha ka waran hadda waa kana jadaca min almaczi ama min almaczi inuu ku guto udxiyo ninkan waa loo ruseeyey qof kalena uma bannaan dadkii kalena uma bannaanaa leeyahy marka sharcigu wixii nebiga xaggiisa ka yimaado unbuu ku sugnaadaa ma ahane wax caqliyaad iyo ku sugnaanaya maaha marka qaar culamada ka mida waxay leeyihiin laguma qabsanin inuu wax soo cunay marka ciidda ciidul adxaada qabla salaa hadduu qofku wax iska soo cuno wax dhibo ay leedahay mala malahan bay leeyihin ayb wuxuu yidhi marka meeshaan qaala zayn bnu lmunayir waqaca akluhu sala allahu calayh ali wasalam fii kullin min alciidayni fi lwaqti almashruuci liikraaji sadaqatihima alkhaasati bihima faإikhraaju sadaqati اlfiطri qabla alguduwi ila almusala وإkhrاaج صدقة الأضحية بعد ذبحها فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى واختار بعضهم تفصيلا آخر فقال من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه طيب ومن لم يكن له ذبح تخير قالوا حيدا منك وحقلها waxba yuusan soo cunun gadaalahay sudhiga salaada markuu tukado xoolihii uu udxiyada ahaayo uu qalay ha ku bilowdo wuxuu cuno iyaga ha ugu horeeyaan ayb haddii aan waxba uunan qali rabinna takhayara khiyaaruu leeyahay qabla iyo bacdu inuu cuno midda hore laakiin ciidulfidriga iyada xadiid ahaanay u sugnaatay oo nebigu inuu wax soo cuni jiray iyada waaba la sheegay wa qowluhu fii xadiidi ilbaraa waman nasaka qabla asalaati fainahu qabla asalaati walaa nusuka lahu kada fi lusuuli biibaati ilwaaw waxadafaha annasaa-iyu wahuwa awjahu ayb waman nasaka qabla asalaati fainahu qabla asalaati laa nusuka lahu waaw aynan la soconno taasaa awjah ah nasaa-i baa nasaa u wariyey ayb wayumkinu tawjiihu ihbaatiha bitaqdiiri laa yujziu walaa nusuka lahu in la qadaro walaa yujziu walaa nusuka lahu wahuwa qariibu min xadiiثi faman kaanat hijratuhu ilى اllahi warasuulihi fahijratuhu ilى اllahi warasuulihi tarjamadii xadiidkuna marka waa is leeyihiin bilahi towfiiq sal اllah wslm calى nabiyina mxamed wala